madawiinaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftagareen iyo ku qaybgalay xafladda qalinjibinta dufcaddii lamaad ee jaamacadda baydhaba yunivesity ee magaalada baydhabo saasaata oo xafladda wayba ku qaybgalay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed iyo xildhibaano ku dareeri dowladda federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadu ay eto magaalada baydhabo madawiinaha oo khudbad ku jeediya xafladda wayba ishambalyan diray dhammaan maamulka iyo ardada ku qalinjibiyday jaamacadda wayna saasaata usa ballan qaaday in markaasayti ardada kaalmo koowaad ilamaad galeen iswalbarasho dibadda ee usa dira doona waxaan inta ka ballan qaadayaa ardayda ku guulaysatay jaamacadda oo hadda ka qalin jibisay labada arday oo hal wiil iyo halka gabadha oo ugu horeeyo inaan jaamacad master ah ayaan u ballan qaadaynaa inaan bixino oo scholarship aan siidno gabadha koow gashay iyo wiilka koow galay waxaana u kala diraynaa hadduu ilaaha yidhaahdo ruushka iyo jaynaha loo kala diraayo insha allah scholarshipkaas dowladdaadu yaa bixinaysa konton gabdhood oo gabdhaha jaamacadda dhigta ah university baydhabo dhigto baydhabo university dhigto waxaan u ballan qaadaynaa oo dowladda koonfur galbeed u ballan qaadaysaa waxbarashadooda oo bilaash hadduu ilaaha yidhaahdo oonaan lacag aad iyo aad baa u mahadsantihiin mas-uuliyiinta madaxda intii ka soo qayb gashay munaasabaddan hambalyo hambalyo aan isu hambalyayno koonfur galbeed aan u hambalyayno adinkana aan idiin hambalyayno maalin qurux badan oo qiimo badan aad iyo aadaa u mahadsantihiin brogramka waa noo sii socon doonaa maadaama aan aan anaga marti ay noo imaanayso laakiin brograamka waa sii socon doonaa wasiirada waa joogayaan mas-uuliyiinta kale waa joogayaan shahaadooyinkii baa la bixinayaa sorry waa shan boqol oo arday haa wasiirkaa ii sheegay gabdhaha waxbarashada oo waxbarasho la-aanta ah waa shan boqol oo arday ma aha konton marka aadaa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan hambalyo